gudoomiyaha gobolka iowa kim reynolds ayaa sheegay ina tixgelin doonaan fikradaha hogaamiyayaasha maxalliga ah ka hor inta aysan u yareyn cawimo deeri ah oo ku saabsan buubka iyo rabshada waxaa dalka ka dhacay mudaarahada lagu dalbanay in wax laga badaalo kadib dilka booliiska uu geystay george floyd toddobaadka hore magaalada sioux city waxay hayad meel xasilooneyd magaalada xalay ma jirin cid loo qabtay iyaado laba qof laba boqol oo qof ayaa isugu soo ureereen banaanka hore ee saldhiga boolsiga magaalada sioux ilaa aruurta hore shalay duuga maqaalada sioux city babska ayaa sheegay inay ku fiirsan doonaa inay ku baaqo bandoow laakiin weli go-aan lama gaarin weli saraakiisha caafimaadka maxaaliga ah ayaa soo wareeyay saddex dhimasho oo deer ah oo ugu wacantay covid nineteen oo wadar ahaan lixdan iyo labo ka mid ah oo aga metroga ee suusiri waxaa jiray laba kiis oo cusub oo ka jiray dakota county oo ah ku dowad kun toddoba boqol iyo twenty five kale oo deerad ah oo ka dhacay woodbury county wadarta guud ah dhawaad laba kun sideed boqol tyson foods ayaa maanta dabacay war ku saabsan cudurka dilaha ee ka dhacay digaagaha doofaarka ee storm lake laba kun saddex boqol ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeyay xarunta ku daawad lix boqol ayaa tijaabiyay toogan saraakiisha shirkada ayaa sheegay inin ka badan toddobo iyo shan boqolkiiba ayaasan muujin wax astamo ah ku duwaad saddex meeleed meel shaqaalaha la tijaabiyay cudurka ayaa la cadiyay inay shaqada ku laabani doonaan soo saarka xadiidan ayaa sii socon doonaa beeri dhanka kale warshad hilibka looda ee magaalada dakora ayaa si tartiib tartiib ah kor ugu dhaqadaysay howlaha ku dhawaad sideed boqol oo afar kun saddex boqol ka mid ah shaqaalaha ayaa hayay wali fasax ku jiray kadib marka ay cudurka qadsiiyey iskuulada iowa waxay bilaabeen u adeegay cuntada xagaagaha bilashaka ah caruurta iyo daaliinta toddobaadkan iyadoo la raacayay tilmaamaha jaha wareerka bulshada iyo cuno qabshada guuskada ah ee ay bilaabeen inay u adeegaan bisha marso cudurka dacanku degmo dugsiyeedka bulshada magaalada siw waxay u adeegtay inay ka badan laba boqoli konton kun oo cuno oo bilasha ah caruurta daaduuda tahay hal ilaa iyo toban iyo sideed agaasimaha adeega cunada ayaa sheegay inay celcelise ahaan degmada ay maalin kasta sii jirtay afar kun ilaa shan kun cunto degmada waxay u adeegtay ka dhawaad toban iyo shan boqol oo kun oo cuno maalintiiba xagaaga cadiga ah badaano caruurta waa inay cunaan cuntada goobta laakiin sababta ah oo covid nineteen waxay sii wadayeen inay cunaan cunadaha ayaan baahan haddaad warkii aad goor dambey maqashid caawa waad ku daari kartaa sheekada soo socoto haddii aad ka boodnin waxayn ku qabini doonaa natiijooyinka doorashada beeri xodbixinta ayaa weli fulan caawa ilaa iyo sagaashka doorashada koowaad ee ka socota iowa cod bixiyeysha republican-ka ee afarta degmo ah koongareska ayaa go-aansan doona haddii ay u dooran doonaan steve king inuu noqdo murashaha ay wajihi doonaa xisbihiga dimuqraadda j d scotland dayarton dimuqraadiinta waxay dooraneen murashax ah ay ku dooraneen senator john ernston daydayrta saraakiisha doorashada ee gobolka woodbury waxay soo sheegeen codsiyo deerad ah oo lagu codiyay codbixinta maqnaanshaha sababta oo ah walac laga qabo covid nteen waxay jira shan goobad oo codbixiin ah oo ka tirsan gobolka woodbury halkii laga isticmaalay lahaa afartan iyo afar gelinka hore ee maanta waxay jiray dad si joogto ah oo dadadeynahay codbixinta codbixinta xarunta xusuus qorka longlines dad badan ayaa sheegay inay halkaas u joogeen sababta ah oo tartanka lagu taalagalay woodbury county sheriff oo digay in labada murshaha ee jumaarahaga midba midka kale ka hor yimaado shaqaale muddo deer ah major tod week iyo saraakiilka hore ee booliiska susiri jahad sheen guubaha codbixinta ee south dakota ayaa xirmay caawa afar saac